samu'eelkii labaad cutubka toban iyo afaraad markaasaa yoo'aab oo ay seruyaah dhashay ayaa ogaaday in boqorka qalbigiisii absaaloom la jiro markaasaa yoo'aab u cid diray tiqooca oo wuxuu halkaas ugu yeedhay naag aqli badan oo ku yidhi waan ku baryayaaye waxaad iska dhigtaa sidii mid barooranaysa oo waan ku baryayaaye waxaad xidhataa dharkii baroorta saliidna ha ku subkan laakiinse waxaad noqotaa sidii naag wakhti dheer ka dhintay u barooranaysay oo waxaad u gashaa boqorka oo sidaan ula hadal sidaasuu yoo'aab ereyadii afka ugu riday oo naagtii reer tiqooca markay boqorkii la hadashay ayaa dhulka wejiga saartay oo u sujuudday oo waxay ku tidhi boqorow icaawi markaasaa boqorkii wuxuu ku yidhi naa maxaa kugu dhacay oo iyana waxay ugu jawaabtay sida runta ah waxaan ahay naag carmal ah oo ninkaygiina waa dhintay oo anoo addoontaadii ahuna waxaan lahaa laba wiil oo labadoodii ayaa ku diriray duurka oo wax kala qabtana lama jirin markaasaa midkood kii kale wax ku dhiftay wuuna dilay oo bal eeg anoo addoontaada ah waxaa igu kacay reerkii oo dhan oo waxay igu yidhaahdeen noo keen kii walaalkiis dilay aannu walaalkiis oo uu nafta ka qaaday daraaddiis u dilne oo aannu kan dhaxalka lehna dilne oo saasna waxay u bakhtiin doonaan dhuxushii ii hadhay oo ninkaygana dhulka uguma ay reebi doonaan magac iyo wax u hadhatoona markaasaa boqorkii naagtii ku yidhi orod oo gurigaagii tag oo amar kugu saabsan baan bixin doonaa naagtii reer teqocaana waxay boqorkii ku tidhi boqorow sayidkaygiiyow dembigu ha saarnaado aniga iyo reerka aabbahayba oo adiga iyo carshigaaguna ka eed la'aada boqorow boqorkiina wuxuu yidhi ku alle kii kula hadla ii keen oo isna mar dambe ku taaban maayo markaasay tidhi waan ku baryaaye boqorow xusuuso rabbiga ilaahaaga ah si kan dhiig u aaraa uusan mar dambe wax u dilin waaba intaasoo ay wiilkayga dilaane oo isna wuxuu ku yidhi nolosha rabbigaan ku dhaartaye inaan wiilkaaga tin keli ahi dhulka kaga dhacayn markaasaa naagtii tidhi waan ku baryayaaye anoo addoontaada ah aan erey kugula hadlo boqorow sayidkaygiiyow isna wuxuu yidhi bal ku hadal naagtiina waxay tidhi maxaad ugu fikertay wax sidaas ah oo dadka ilaah ka gees ah waayo waxaan aad ku hadlaysay daraaddii boqorow waxaa tahay sida mid gar daran maxaa yeele mar dambe reerkii kuma aad soo celin kaagii aad eriday boqorow waayo kollayba dhammaanteen waan dhimanaynaa oo waxaannu la mid nahay sidii biyo dhulka ku daatay oo aan mar dambe la soo ururin karin oo ilaahna nafta ma qaado laakiinse si fiican buu u tala galaa si uusan kii xaggiisa laga eriyey u noqonin ku isaga ka go'ay sidaas daraaddeed ayaan kuugu imid boqorow sayidkaygiiyow inaan ereygan kugula hadlo maxaa yeelay dadkaa i cabsiiyey markaasaan anoo addoontaada ah is idhi haatan waxaan la hadlayaa boqorka waayo waaba intaasoo uu boqorku ii yeelaa waxaan weyddiisto anoo addoontiisa ah waayo boqorku wuu i maqli doonaa inuu anoo addoontiisa ah iga samata bixiyo gacantii ninkii doonayey inuuna baabbi'iyo oo dhaxalka ilaahna naga saaro aniga iyo wiilkaygaba haddaba anoo addoontaada ah waxaan idhi boqorka sayidkayga ah hadalkiisu ha ahaado mid ina siiya waayo boqorka sayidkayga ahu sida malaa'igta ilaah ayuu u kala gartaa xumaanta iyo samaanta rabbiga ilaahaaga ahuna ha kula jiro markaasaa boqorkii naagtii ugu jawaabay waan ku baryaaye waxa aan ku weyddiin doono waxba ha iga qarin oo naagtiina waxay tidhi boqorow sayidkaygiiyow bal iska hadal boqorkiina wuxuu yidhi waxyaalahan oo dhan mayoo'aab baa kugu weheliya kolkaasaa naagtii ugu jawaabtay boqorow sayidkaygiiyow naftaada nool baan ku dhaartaye inaan ninna xagga midigta ama xagga bidixda uga leexan karin waxaad tidhi boqorow sayidkaygiiyow waayo addoonkaaga yoo'aab ah ayaa igu amray waxaan oo erayadan oo dhanna isagaa afka iigu riday anoo addoontaada ah addoonkaaga yoo'aab ahu wuxuu waxaan u sameeyey inuu xaalka si kale u beddelo aawadeed sayidkaygiiyow caqli baad leedahay waxaanad leedahay xigmad sida tan malaa'igta ilaah oo kale ah oo waxaad garan kartaa waxyaalaha dhulka ku jira oo dhan markaasaa boqorkii wuxuu yoo'aab ku yidhi bal eeg waxaan baan sameeyey haddaba tag oo soo celi ninkii dhallinyarada ahaa ee ahaa absaaloom kolkaasaa yoo'aab dhulka wejiga saaray oo sujuuday oo boqorkii u duceeyey wuxuuna yoo'aab yidhi boqorow sayidkaygiiyow maanta anoo addoonkaaga ah waan ogahay inaan raallinimo kaa helay waayo boqorow waad ii yeeshay wixii aan ku weyddiistay anoo addoonkaaga ah sidaas daraaddeed yoo'aab wuu kacay oo geshuur tegey oo absaaloomna yeruusalaam buu keenay markaasaa boqorkii yidhi gurigiisii ha ku noqdo laakiinse yuusan wejigayga arkin saas aawadeed absaaloom wuxuu ku noqday gurigiisii mana uu arkin boqorka wejigiisii haddaba reer binu israa'iil oo dhan laguma arag nin absaaloom la mid ah oo quruxdiisa aad loogu ammaano waayo cagtiisa cad ilaa dhaladiisa innama in laguma arag haddaba timihiisu way ku cuslaayeen oo sannad kasta dhammaadkeeda ayuu iska jari jiray oo markuu timaha madaxiisa jaro wuu miisaami jiray oo miisaankoodu wuxuu ahaa laba boqol oo shaqil ee ah miisaanka boqorka oo absaaloom waxaa u dhashay saddex wiil iyo gabar magaceeda la odhan jiray taamaar oo iyana waxay ahayd naag suurad qurxoon oo absaaloomna yeruusalaam laba sannadood oo dhan ayuu degganaa mana uu arag wejigii boqorka markaasaa absaaloom u cidirtay yoo'aab inuu boqorka u diro laakiinse wuu diiday inuu u yimaado oo haddana mar labaad buu u cidirtay laakiinse wuu diiday inuu yimaado sidaas daraaddeed absaaloom wuxuu addoommadiisii ku yidhi bal eega yoo'aab beertiisu waxay u dhowdahay tayda oo waxay ugu taal shaciir haddaba taga oo dabqabad siiya markaasaa absaaloom addoommadiisii beertii dabqabad siiyeen dabadeedna yoo'aab baa soo kacay oo absaaloom gurigiisii ugu yimid oo ku yidhi war addoommadaadu maxay beertayda dab u qabad siiyeen absaaloomna wuxuu yoo'aab ugu jawaabay bal eeg waan kuu soo cidirtay inaad ii timaadid waayo waxaan doonayey inaan boqorka kuu dirto oo aan ku idhaahdo bal maxaan geshuur uga imid waayo waxaa ii roonayd inaan halkaas sii joogo haddaba sidaas daraaddeed iddaa aan boqorka wejigiisa soo arkee oo haddaan dembi leeyahayna isagu ha i dilo sidaas daraaddeed yoo'aab baa boqorkii u yimid wuuna u sheegay oo markuu absaaloom u yeedhay ayuu isna boqorkii u yimid oo intuu u sujuuday ayuu wejigiisa dhulka saaray boqorka hortiisa oo boqorkiina absaaloom buu dhunkaday